magaalada mombaaso ee xarunta gobolka xeebta ee dalkani kenya ayaa waxa ay qaar ka mid ah jaaliyadda beelaha banaadiriga ee ku nool gobolkan xeebta ay kusoo dhoweeyeen mid ka mid a xildhibaanada beelahaasi oo lagu magacaabo mudane xildhibaan cumar shariif jeeg oo maalmihii ugu dambeysay magaaladani mombaaso booqasho ku joogay dabcan qaybaha kala duwan ee bulshada banaadiriga uma kala maharin kulankan ayaa intuu socday sidoo kale waxaa lagu baaqay in duulimaad toosa oo u dhexeeya magaalooyinka mombaaso iyo muqdisho si rasmiya loo hirgeliyo waa kan ogaas cabdiqaadir jilaani oo arrintaasi ka hadlayey magaalada mombaasa ee dadkeena aad bay ugu dhiban yihiin marka ay dokumentiya ka dooranayaan safaaradda nairobi ayagoo qarashaad badan kaga baxa baasaboorka marka ay dalbanayaan qarashaad badan kaga baxa marka ay nairobi tagaan halka ay ku degayaan qarashaad badan kaga baxa marka ay ay safaaraddu tegayaan transportation ay isticmaalayaan qarashaad kalena kaga baxa marka ay doonanayaan collecting passportka ee taasna ma xamili karaan dadku waa dad iska duruufaysan ee waxaan ka codsan lahayn ee golaha baarlamaanka adigana fariintan aan ku dhiibi lahayn in aad naga gaarsiisid golaha baarlamaanka nasiib wanaag adna waxaa ka tirsan tahay guddigii gaadiidka ee golaha baarlamaanka in arrintaasina loo fududeeyo tasiiraad badanna loo sameeyo si aan u helno macluumaad ku saabsan arrimahaasi dadkeena ay uga faydaysan karaan tan labaad waxaan xildhibaane fariinta kale aan kugu guntayayna waxay tahay shirkadaha isgaadhsiinta diyaaradaha inay nagala shaqeeyaan inay magaaladani kusoo xirtaan maadaama qowmiyad soomaali aada u tira badan magaalada ay degan yihiin dhib bay ku noqonaysaa qofka mombaaso degan doonaya inuu waddankii aado inuu nairobi maro habeen iyo laba kusii hoydo meesha iyadoo la heli karo in oo si dirta ama toos diyaarad muqdisho uga imaan karto oo mombaaso u imaan karto kana bixi karto xildhibaana noo soo dhawaaw waa kusoo dhaweysanhaynaa xildhibaankaana sharafta lahaa tahay inta meesha aan wada fadhiso akhyaarta culimmada kulli waa wada salaamantihiin haddaan kuu faahfaahiyo xildhibaan banaadir waxay halkan ka soo mareen waktigii hore runtii banaadir waxaa lagala soo maray halgan weyn oo maaragta loo soo dhibtooday marka alxamdulilah ilaahay waa nagu guulaysiiyey ilaa haddana waxaan maaragtay aan arkayaa inaan isku duubannahay dad ishaysta aan nahay waxaa daliil ah inaan meeshaan lasoo wada fadhiisto oo lagu soo dhoweeyo waxyaabaha oo macnaha daliilkay ka mid tahay middi kale koostiga sideedaba annaga waktigaan soo galnay ilaa iyo hadda aad iyo aadan maaragtay ugu nool nahay wax dhibaana kuma qabno
ganacsigan waa iska far badan yahay marka alxamdulilah dad xoogkooda oo ku kalsoonaan nahay waddankana aadaan ugula qiimeeyaa dhinaca dowladda federaalka iyo dhinaca dowladda goboleedka taasna waxaa kaaga daliile inuu shalay alxamdulilah uuna qaabilay ku-xigeenka gobanaha bomaasa maser francis toya alxamdulilah inuu qaabilay mudanaha xasan cumar shariif jeeg xildhibaan cumar shariif jeeg oo kulankan ka hadlaya ayaa waxa uu isna ku dheeraaday ka warbixinta iyo xogsiinta kulanka dadka ka soo qayb galay
ay micnaha dad halkaas iga joogaan awalna waa ogaa laakiin hadda dareen xoog leh oo waxaa laga yaabaa markaan soomaaliya ku laabto inaan micnaha enerji badanoo ku shaqeeya aan inta kala bixi doono hadduu ilaa yiraado midda cabashada ah sax waaye sababta hadda aniga bambaaso aan ugu soo bilaabna waxay tahay nineteen ninety one meesha lagu soo wada qaxay eree banaadir ay soo aadey magaaladan waaye kulankan ayaa ugu dambeyntii waxaa lagu magacaabay guddi kumeel gaara oo ay yeelanayaan beesha banaadiriga iyadoona guddoomiye guddigaasi looga dhigay yaxya cusmaan ku-xigeenna looga dhigay ogaas cabdiqaadir jeelaani halka agaasimana looga dhigay suhayb cabdi mukhtaar maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa